أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga elan dulsaarka idiin haysokooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii soddon iyo lixaad iyadoona maraykanka laga soo riday diyaarada dagaal madaxa koox herdada soomaaliya ayaa ka badbaaday weerar madaafiica lagula beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo howlgal lala beegsaday kufaarta ayaa ka dhacay deegaanka tirsan wilaayada shabeelada hoose xaflad siyaarsare loo soo agaasimay laguna soo gebagabeynayay dowlad diini ah ayaa ka dhacday deegaanka iidaale owla saamiga ee baay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya waa subaxnimo sabtiya taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii soddon iyo lixaad iyadoona maraykanka laga soo riday diyaarada dagaal haddaba xoogii ugu dambeeyey saaki oo sabti ah waxaynu wax ka weydiinay walaalkeena abuusheeba bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow xaaladda bariga dhexe ayaa waxa ay tahay mid weli dagaallo culus ay ka socdaan iyadoo yuhuuddii maraykanka oo dhinac ah iyo weliba iiraaniyiinta oo dhinaca kale ah ay weli isku hirtinayaan ayagoo la isku adeegsanayo gantaalada noocyadooda kala duwan xilli saaka la galay maalinkii soddon iyo lixaad ee dagaalka maraykanka iyo yuhuudda ay ku qaadeen iiraan ayaa tehraan waxay ku dhawaaqday inay soo riday laba diyaaradood oo dagaal islamarkaana ay dhaawacday hal helikobtar oo ka tirsan ciidanka cirka maraykanka mas-uuliyiin ku sugan washington ayaa sidoo kale qiray in diyaarad dagaal oo nooca f shan iyo toban fiter jadaha lagu soo riday rasaas ka timid iiraaniyiinta waxaa si tartiib tartiib ah loo helayaa faahfaahinta ku saabsan soo ridista diyaarad dagaal oo maraykanka uu leeyahay taasoo kusoo dhacday gudaha dalka iiraan arrintan ayaa lagu tilmaamay horumar muhiim ah oo uu samayn karo jihada dagaalka iyadoo ay socdaan howlgallo raadisoo adag iyo weliba dabagal xoogan oo ay wadaan labadan dhinac ee iiraan iyo maraykanka kaasoo lagu doonayo duuliyihii ka badbaaday diyaaraddaasi sida la aaminsan yahay dhacdadan ayaa noqotay midda ugu weyn ee ka dhacday maalinkii soddon iyo shanaad oo shalay ahayd ee dagaalka maraykanka iyo yuhuudda ay ku qaadeen iiraan markii ilaalada gacanka iiraan ay ku dhawaaqeen howlgalkan waxaa durbo bilowday qulqulka warar kala duwan falanqayn iyo weliba saadaal ku saabsan meesha la beegsaday nooca diyaaradda iyo xaaladda shaqaalaha diyaaradda saarna su-aasha laisweydiinayo ayaa waxay tahay sidee loo soo riday diyaaraddani subaxnimadii jimcaha ilaalada kacaanka iiraan waxay sheegeen inay soo rideen diyaarad casri ah oo maraykan ah oo ah weliba nooca f soddon iyo shan iyagoo adeegsanaya nidaamkooda difaaca hawada waxay sidoo kale sheegeen in diyaaradda ay ka tirsaneyd cutubka laken health si kastaba saacado kadib warbixino dhanka maraykanka ka yimid ayaa sheegay in diyaaradda la soo riday ay ahayd nooca f shan iyo toban egal ilaalada kacaanka waxay ku adkaysteen in diyaaradda si buuxda ay u burburtay waxayna sheegeen inay tahay tii labaad ee la beegsado labaiyo toban saacadood gudahood islamarkaana ay tahay tii labaad ee nooca f soddon shan ah oo ay soo ridaan inkastoo wararka maraykanka ay yihiin kuwo ka duwan kuwaasi waxay sidoo kale tilmaameen in tallaabadan ay tahay jawaab toos ah oo ku aadan hadaladii madaxweynaha maraykanka saliibiga trump uu ee ku saabsanaa sii wadidda weerarada military kadib markii shacabka maraykanka khudbad uu u jeediyey taasoo ahayd mid aan laga filayn in dagaalka uu kusii dhawaaqo inuu sii wadayo su-aalaha ku saabsan xukunka hawada iiraan khabiir military oo lagu magacaabo xasan juuni ayaa sheegay in dhacdadani ay dib u soo celinayso su-aalo muhiim ah oo ku saabsan sheegashada maraykanka ee ah inuu si buuxda u xukumo hawada iiraan wuxuu sharxay in soo ridista diyaaradaha dagaalka ay ku tiirsan tahay nidaamyo isku dhafan oo difaac hawada ah raadaaro ogaanaya bartilmaameedka gantaalada si saxa u beegsanaya ayaa qayb ka ah wuxuu intaa ku daray in haddii si khaldan loo qiimeeyo awoodda nidaamyadan ay keeni karto yaabab militari maraykanka ayaa horey u aaminsanaa inuu burburiyey inta badan difaacyada iiraan balse dhacdadan ayaa muujin kartaa in qaar ka mid ah weli ay shaqaynayaan nidaamyada difaaca iiraan iiraan waxay leedahay nidaamyo kala duwan oo ay ka mid yihiin s saddex boqol air defense system khooraad shan iyo toban air defense system nidaamyo infraid ah sida majid air defense system teknolojiyadan waxay ka dhigayaan ogaanshiyaha diyaaradaha cadowga mid aad u adag f soddon iyo shan ama f shan iyo toban kadib markii warbaahinta maraykanka ay faafisay dhacdadan ayaa ciidamada maraykanka si dadban waxay u qireen in diyaarad laga soo riday bariga dhexe balse faahfaahin ma bixin warbixino kale ayaa caddeeyey in diyaaradda ay ahayd f shan iyo toban egel taasoo leh laba duuliye maxaa ka dhigaya raadinta duuliyihii badbaaday mid adag aagga la sheegay in diyaaradda lagu soo riday waa mid aad u ballaaran afar boqol ilaa iyo shan boqol kilomitir u dhexeeya islamarkaana leh buuro adag dhul qallafsan tani waxay ka dhigaysaa raadinta burburka diyaaradda iyo duuliyayaasha mid aad u adag sidoo kale warbaahinta iiraan ayaa sheegtay in abaalmarin lacageed la siinayo qof kasta oo qabta duuliyaha maraykanka haddaba muxuu yahay masiirka duuliyayaasha warar laga soo xigtay maraykanka iyo yuhuudda ayaa sheegaya hal duuliye in la badbaadiyey kan labaadna weli lama oga waxaa la sheegay in duuliyayaashu ay ka boodeen diyaaradda iyagoo adeegsanaya baarashuut si kastaba ahaatee weli ma jiro xaqiijin rasmi ah oo buuxda iyadoo washington keliya ay sheegtay in madaxweyne trump uu xaaladda si halhaleela ula socdo saamaynta siyaasadeed ee arrintani ay keeni karto mugdi ayaa ku jira baa layidhi masiirka duuliyaha labaad taasoo adkeyn karta xaaladda siyaasadeed ee maamulka trump gaar ahaan haddii tehraan ay gacanta ku dhigto duuliyahan maraykanka ee hadda la baadigoobayo arrintan ayaa la sheegay in loo adeegsan karo arrimo kala duwan oo qayb ay ka tahay cadaadis siyaasadeed ama kaar wadaxaajood oo gunaanad ah sida ay sheegtay associated press tani waa markii ugu horreysay ee maraykanka ay ka lumiso diyaarad gudaha iiraan intii uu socday dagaalkan taasoo muujin karta bilowga marxalad cusub oo cadaadis iyo kacsanaan ah ee walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow maraykanka hal diyaarad keliya lagama soo ridin saacadihii lasoo dhaafay waxayna afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ay u ahayd xaalad aan wanaagsanayn iiraaniyiintu waxay soo rideen ilaa iyo saddex diyaaradood sida la xaqiijiyey oo maraykan ah kuwaas oo kale ah diyaarad dagaal oo nooca f shan iyo toban fighter jet ah taasoo ku dhacday gudaha iiraan islamarkaana ay soo bandhigeen sawiro kala duwan oo burburka diyaaradda qayb ka ah iiraaniyiintu diyaaradda kale ayaa waxay tahay nooca e toban taasoo ku dhacday gudaha marinbiyoodka hormuus ilaa iyo haddana wax sawiraha lagama hayo diyaaradda saddexaad ayaa waxay tahay nooca qumaatiga u kaca oo loo yaqaano black how oo helikobter ah taasoo ku dhacday baa layidhi gudaha dalka ciraaq iiraaniyiintuna ay gantaal la beegsadeen xilli ay baadigoobaysay mid ka mid ah duuliyayaashii diyaaradda oo loo malaynayo inuu nool yahay balse uu ku sugan yahay goobo iiraaniyiintu ay gacanta ku hayaan etosho waxaa kaloo xusin mudan in qabiilka lagu magacaabo bikhtiyaari trib ee ku sugan gobolka khustaan ee koonfur galbeed dalka iiraan lasoo bandhigay muuqaalo iyagoo sita qoryo si ay u raadiyaan duuliyihii maraykanka ee ka badbaaday diyaaradda f shan iyo toban ee lasoo riday waxayna sheegeen ama iyagoo mikrofano wata ku naadinayeen hawelwelin annaga ayaa ku heli doonna nidaamka shiicada iiraan ayaa sheegay in abaalmarin lacageed u ballanqaaday qof kasta oo soo qabta duuliyaha sidoo kalena uu maraykan ku wado howlgal uu ku baadigoobayo duuliyahaasi sidoo kale walaalka tooshow warar lagu baahiyey wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay iiraaniyiintu ay burburiyeen xaruntii kaydka xogta ee shirkadda maraykanka ah loo yaqaano amisom ay ku lahayd dalka baxrayn waxaa weerarkani lagu sheegay inuu qayb ka yahay dhowr weerar oo iiraaniyiintu ay ku beegsadeen saacadihii lasoo dhaafay xarumaha muhiimka ah ee shirkadaha maraykanka ay ku leeyihiin dalalka khaliijka iyadoo weeraradan lagu sheegay inay iiraan uga jawaabayso macluumaadka shirkadahan ay siiyaan maraykanka iyo yuhuudda oo lagu fuliyo weerarada ka dhaca gudaha iiraan sida ay warisay reuters kuwaasoo fududaynaya in saraakiisha iiraaniyiinta la gaado sidoo kale tooshow sida uu ku waramayo wargeyska lagu magacaabo wall street journal iiraaniyiinta waxa ay diideen in wadahadal saraakiil maraykan ay doonayeen mas-uuliyiinta iiraan ay kula yeeshaan magaalada islaamabad oo ah caasimadda dalka bakistan iyadoo warbixintu sheegtay inay sidoo kale burbureen dadaalada dalalka gobolka oo lagu doonayay inay wadahadallo yeeshaan iiraan iyo maraykanka sidoo kale war gordhow soo dhacay ayaa sheegaya in nidaamka daaquudka qatar ay ka cudur daarteen codsi maraykanka uu uga yimid kaasoo ku dalbanayay in la bilaabo dhexdhexaadin maraykan iyo iiraan ku saabsan si loo helo waddo dagaalka lagu joojiyo sida uu wariyey wargeyska wall street journal sidoo kale walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow iiraaniyiintu saacadihii lasoo dhaafay waxay weeraro gantaalo aada u xoogan ay ku qaadeen dhulka yuhuudda ay xoogga ku haysato ee reer falastiin wargeyska lagu magacaabo yadioda haranot ayaa daabacay war ku saabsan in warshad soo saarta diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano oo ku taala magaalada lagu magacaabo batiji tikfa oo u dhow talaabiib ay soo gaareen khasaaro weyn kadib weerar gantaalo ah oo ay iiraan sheegtay inay ku beegsatay saacadii lasoo dhaafay warbixintu waxay tilmaantay in faahfaahinta khasaaraha ay soo shaacbacday kadib markii maamulka militariga yuhuudda uu oggolaaday in wararka la baahiyo iyadoo horey loo sameeyey qarin warbaahineed oo ku saabsan natiijooyinka weerarada tan iyo howlgalkii dagaalka maraykanka iyo yuhuudda ee ay ku qaadeen iiraan siddeed iyo labaatankii februaayo wargeysku wuxuu sheegay in warshad ay leedahay shirkadda erzol si toos ah loo beegsaday taasoo sababtay khasaaro weyn inkastoo aan la shaacin faahfaahinta saxda ah ee burburka ama khasaaraha farsamo dhanka kale shirkadda florkis oo dhowaan la wareegtay arzol ayaa sheegtay in ay waddo qiimeyn buuxda oo ku saabsan saameynta weerarka oo ay ku jiraan sida uu u saameeyey wax soo saarka iyo ganacsiga waxay sidoo kale sheegtay in qiimeyntii hore ay ku salaysan tahay kormeero goobta laga sameeyey sida wararku sheegayaan arsenal keliya ma soo saarto daroon balse waxay sidoo kale ku lug leedahay warshado militari oo kale oo aan faahfaahin laga bixin jasaaka allahu kheyran walaalka nuur cali warsame abuushiiba madaxa koox hardada soomaaliya ayaa ka badbaadiyey weerar madaafiica oo lagula beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed wararka ka imaanaya gobolka baaya ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo xilli halkaasi ay ku sugnaayeen madaxda ugu sarreysa kooxda riddada joogto qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay gudaha garoonka waxaana halis galay xasan gurguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya tiro hoobiyaal ah ayaa ku hoobtay gudaha garoonka diyaaradaha waxaana la arkayay murtad gurguurta oo ay la cararayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee ilaalada ka hayay wafdigiisa khalkhal iyo qoobgariir ayaa laga dareemaya xasan gurguurta oo isagoo aan fariirsan lagula cararay gaadiidka nuuca xabaddu karin ah waxaana la geeyey saldhigga ciidanka xabashada etoobiya ee magaalada baydhabo muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay madaxa kooxda riddada oo hareerihiisa ay ka dhacayaan madaafiicda hoobiyaasha fideoga waxaa lagu dhex arkayaa saraakiisha ammaanka murtad gurguurta oo amraya inuu goobta ka cararo isaga iyo wafdigiisa la socday waxaan la maqlayaa iyagoo odhanaya lugta fura oo ay ula jeedaan cagihii nooga baxsada madaafiicda isbuucii lasoo dhaafay ayay maleeshiyaadka kooxda riddada oo ay taageerayaan diyaaradaha turkiga waxay la wareegeen magaalada baydhabo iyagoona ka adkaaday maleeshiyaad daacad uu ahaa cabdicasiis lafta gareen hogaamiyihii hore ee maamulka ashaadola dirirka koonfur galbeed jasaaka allahu kheyran walaalka marwan howlgal lala beegshaday kufaarta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaaday wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xali dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka mubaarag waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan xaafad siyaar sare loo soo agaasimay laguna soo gebagabeynayay dowlad diini ayaa ka dhacday deegaanka iidaale ee wilasaamiga ee baay faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
waa madal maqaamkeedu sarreeyo oo lagu maamuusay culimo cuqaal ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waa meel ay ka qabsoontay xaflad heer sare ah oo lagu soo gebagabeynayay dowro huwaneed magaca mid ka mid ah afraadda ugu saamaynta badnaa bulshada soomaaliyeed kaasoo wax badan oo ka mid ah wanaagga iyo waxtarkiisa ilaa iyo hadda la intifaacsado marka la eego gudaha wilaayaadka islaamiga ah
در امرئ أفنى شبيبته يتلو waa dowrada sheekh cabdulqaadir cusmaan yarow oo ku caan ahaa sheekh cabdulqaadir kumaandos alleh ha ka aqbalo shahaadadiise taasoo ku soo afmeerantay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay
وأنا مضى يعلم دين الله ينشره في ثوب مجتهد dowradan waxaa agaasinkeedu lahaa maamulka wilaayada islaamigaha ee baay waxaa loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaankan weyn ee ay ku dhaqan yihiin boqolaalka qof iyagoo si cajiib ah uga faa'iidaystay sidaba aan ka aragnay bandhigoodii gebagabada dowradaasi kitaabka mi'atun nabawiya fil axaadiid alcaqiida ayuu hadaf ku ahaa in loo dhammeeyo reer iidaale waxaana allaha mahadii loo soo qatimay in ka badan laba boqol oo arday oo ka dhegaysatay afka sheekh fu'aad maxamed khalaf isagoona muddo shan iyo toban maalmood ku soo afmeeray kitaabkan muhiimka ah wixii intaasii ka dambeeyey ayuu yimid wakhtigii bandhiga iyadoona tartan cajiib ah lagu qabtay masjidka jaamaca ee iidaale hadaayaad qaali ah iyo dhiirigelino ayaana halkaas lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qayb qaadatay tartanka kitaabka waxaana bandhigooda laga dheehan karayay farxad iyo reenreen ku aadan duruustii qiimiga badnayd aan eegno qayb ka mid ah tartankii loo qabtay ardayda عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فقال رجل يا رسول الله ارايت لو مات قبل ذلك قال الله اعلم بما كانوا عاملين متفق عليه waxaa la gaaray maalinkii xigay waana mar loo ballansanaa in bulshada reer iidaale ay isugu yimaadaan meel fagaaro ah oo ay kaga soo qayb galaan xaflad heerkeedu sarreeya uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada laguna soo xirayay barashadii kitaabka mi'atu nabawiya fil axaadiid alcaqiida culimo ay ugu horeeyaan sheekh maxamuud iidaale iyo sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa halkaasi ku sugnaa waxaana furfurashada kadib si toosa loo gudagalay jeedinta kelimaadka culimmada codka ugu horeeya idinku soo maqan waa sheekh maxamuud iidaale oo halkaasi ka jeediyey kelimad qayim ah marka maylin baa dadka muslimiinta kitaabka alla inay bardo kitaabka maylahandiji muslimiinta lahandiji inay bardaan oo aan ka dhagamaan geedo ma lahandijiina dhulkushareys ma lahandijiina ilaahay ma handiji muslimiinta handiji muslimiinta inay diinka ilaahay bardaan mayole markii ilaahay kitaabsheeda barato danta tan aakhara iyo tan adduunya diinkan aad ka dhaganto markaasa kin xasalaas may dardaarmay dadka muslimiinta rijaalan wa nisaan diinka aan ili barado argaytaan boorka wadaadkinin gorolanka ee caalamkaay kumaandoos dhamaayow kale keenshaya mayb waa ani sulanka lidul iyo sikasta nagatu nagadaasle marka he diinka ilaahay may leh goblooda iyo culammada yaa leh goblooda culammada haddii dhimadaan diin wiyaalo aan markanna idinku duuno dhanka ardayda iyo kelimaadkii saamaynta reeba ee halkaas ka jeediyeen galabkaas ardayda kitaabka lan akhriyaaya kumid ahaaye sheekha nin akhriyaaya lihi barakaaye kitaab iidan qiimo badan lankii kuqadii la eri koro langeed fursadan kudhuntii la eri koro dadkii kitaabkaas ku qiib qaadadi may lahaa khayrkin allihii badii dadaalka dadaalhi ka dara kitaabkii imaanisinka ee walsinka dhiibi inaynu maynanin ku baahanya marka faafino dadkii muslimiintii kala haa in baahanayna inaynu gudbiino geysina yaa diyaaranayna منطقة الإذال بقعة شريف يدرس فيها القرآن والحديث تطلع فيها الشمس وتغرب والناس يمشون إلى المدارس إذا قعدت يوما في الشوارع ترى نساءها يسرعن إلى الدروس markanna waa kelimadii sheekh fu'aad maxamed khalaf ahna macallinkii dowradan socotay wax ka badan labada isbuuc waxaana uu halkaasi ka jeediyey kelimad qayimaha oo daarneed jawaanib kala duwan oo dulhoganaya cilmiga iyo barashadiisa waxaan u mahadcelinayaa dadka deggan magaalada iidaale magal iyo bilaamba sida lay soo dhoweeyey sida kitaabka loo dhegaystay jazaakum allaahu khayran ilaahay waxaan idiin weydiinaynaa magaalo barakaysan allah nooga dhigo roob iyo caafimaad allahna siiyo owlaadda allaha barakeeyo waxaan marka gaar ahaan idiin dardaarmayaa inaad cilmiga la barto oo cilmiga la laasimo maxaa yeelay alla subxaanahu wa tacaala sabiilka lagu caabudo waa cilmi weyn qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiira ana waman ittabacanii wa subxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin nebigu waxaad alla amray inuu yidhaahdo dariiqan waa dariiqii aan aniga maraayo aniga iyo dadka i raacay cilmi baan dadka ugu yeeraynaa marka diinta aan baranno rag iyo dumarba wixii aan barannay aan ku camalfalno waxyaabaha munkaraadka magaalada ka jiro ha la joojiyo macruufka iyo wanaagga dadka ha la faro allahna waxaan weydiisanaynaa wa huwa arxamu araaximiin roob degdega allahna siiyo allah subxaanahu wa tacaala roob faraj muslimiinta allah u furo allaahuma anta alأwalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta aldaahiru falaysa fowqaka shay wa anta albaatinu falaysa duunaka shay allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamed kama sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim inaka xamiidu majiid allahuma akifnaa allahuma akifnaa allahuma akifnaa kayfan hanii'an marii'a sariic caajilan hayra aajil naafican hayra daar biraxmatika yaa arxama araaximiin markan waxaa inagu soo maqan taariikhda sheekha loogu magacdaray dowladda oo saameyn xoogan ku lahaa jihaadka ka socda geeska afrika sidoo kalena weli saameyn xoogan ku leh qulubta muslimiinta maadaama uu ku caan ahaa faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta garab qabashada kan dhibaataysan iyo inuu hantidiisa ku bixin jiray meesha ku habboon cabdiqaadir cismaan yarow raxmatullaahi calayh wuxuu ahaa mujaahid daacad ah oo mudeeca kuna toosan diinta islaamka waxa uu ahaa garabqabtaha dad kasta oo baahan oo maskiin ah qof kastaoo maskiin ah ama mujaahidiinta ha ahaada ama qof kastaoo maskiina ahaata garabka ayuu qaba jiray qof kasta waxyaabaha aan ku xasuusta waxaa ka mid ahaa in baabuur u socda safar dheer oo buur u socda asagoo maraa doodaale qof inuu yidhaahdo bisiqacadaa raba inuu inta baabuurka ka dego oo gabadhii haanta u saaro ama gabadh u saaro in uu asagu lugeeyo haddana baabuurka uu inta bisiqacado geeyo oo asaga u soo noqdo markaas kadib iyadana waxyaabihii dhacay ka mid ahayd waxyaabaha uu ku caanka baxay waxaa ka mid ahaa dacwada xaggeeda oo ilaahay dartisa u furin jiray waxyaabaha ka mid ahaayo salaada in la toosiyo qof kasta oo salaada qaldaayana wuxuu ahaa maaragtay nin ku toosiyow ahaa wuxuu u taagnaa dacwada wuxuu u taagnaa odayaasha iyo iskudubay ridka dadka muslimiinta ah inay midoobaan wuxuu u taagnaa inuu ahaado ku toosnaado dadku inay qaataan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala oo ay ku dhaqmaan ayuu ahaa madashii xafladda islamarkaana ahayd bartamaha deegaanka iidaale xubnihii ka hadla ee kelimaadka la siiyey waxaa ka mid ah malaaq aadan cabdiraxmaan iyo suldaan nuurow maxamed maadey oo labaduba ka mid ah waxgaradka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay mabelana jazaahum allahu khayran sheekhii asharka niimbi casharadan kitaabkan oo booltumaya farxadii tahay oon taneenka akhri oo unu dhugun sinin oo dhammaantii oona maylalhaysinan sheegi la dhigay saxiixeen ahaa saxiixay ahaayeen markuun axaadiistaas sheekhii hanin akhri allihii barakhay cumrijayna allihii dheeray cadowkuna alle ku gobada culimmadii casharadaas ku qaadatay oo dhugun siti yoona maybelana jazaahum allahu khayran haani ka dhagaday waana xifdiyey ummatuna deersiyay allihii ka waala kitaabkun ardaydan badan ya ku qiib qaadatee ilaahay dadka anfaha usuun ajari ardayd hasanaad allihii qusi markastaba kolba ardayda usu diinka ansurinyaa ilaahay yah waafijiyey madkastaba hana maraaye kolba ardayda hoob ilaahay raalle ka naqad intii atiga baadaan kolba ardayda hoob intii unrijay jar ardayda ilaahay niinzi adi intii unrijay jar kolba usu diin leebel ansurinyaa dadka adaw badan allihii ilaahay sehele ugu dambeyn waxaa goobta looga dhawaaqay ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay tartankii xagga axaadiista ay galeen iyadoona isla goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah oo isugu jira kutub agab kale iyo lacago siisan bogsantiin kitaabka haddi sheekhanin akhri jazaaullahu khayran in muddaana laha dhugunsadaayi ramadaankii ilaa ha ku dhammaaday dowladana laynka magaadaray sheekh alkumaantoos raximahullahu tacaala keliya maylayn gudubay anna kashfu nataa'ij maalinta jamaadaha hayti iyo walaalihii kheyr allaha siyaad juhdiga iyo dadaalka biyeen yamay ku gaadna imtixaan ku gaadne imtixaamkuisagahayti kolley dadkoob imtixaam galaan isku mid managadaayaan langna marka may wahaan darar gaabinyi langna darar dheeryi marka insha allahu taala antiya nataa'ijo sheega doogna qaabka linka tartamina may bahaytay dad afartunga ka tartameen dad soddonga ka tartameen dad labaatanga ka tartameen dadna tumunga ka tartameen marka insha allahu taala meelilu ku fiiriyahayna may haytay xadiidka lafdijay guutaan ini isgofka saha xaraka maarneeda anqaladna sidii xadiidka markaasay inuusa ka akhri alfaadis inuusa saxa shagalja inuusa saxa saxaabiga xadiidka hawri inuusa saxa xadiidka lankaha saari haddii bukhaari ha saari haddii muslim ha saari haddii mutafaqi haddii geerja inuusa saxa yaa insha allahu taala laku fiiriyaay marka insha allahu taala dadka kaalmaha hore gali yaa magaajo sheega doogno biidn illaahi tabaaraka wa tacaala ardayga koowadoonu weeri doogno maybwa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala oo ragii afartanka ka tartamaayagna ah oo ka guulaysidii cabdulmaalik mustafa jazaahu allahu khayran mayba sheenahi mumtaaz iyo sheeni kolley kaalankowada gali jazaahu allahu khayran marka mayu abaalmarintasay oo bacdka jarto la sii doono qofka lamaad may buu ahaa cabdirasaaq sheekh cabdulaahi kaalanta kowada usuuna gali usii walaalku iskumudu dadka afartanka xifdiyeenga ka jar qofka saddaad may buu khaalid xaaji xusayn
علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا علم الشريعة باب فاز داخله gunaanudkii tani waxay ahayd dowro saameyn xoogan ku reebtay reer iidaale kelimaadkii ugu badnaa ee hadalkooda ku soo noqnoqonaya ayaana ahaa codsi ay dirsanayeen oo ku aadan in loo soo badiyo dowraadkan oo kale si ay sar ugu sii qaadaan ufuqooda diineed uguna baahi baxaan funuun badan oo ay maanta u arkaan inay u baahi qabaan waxaa dowladan diiniga oo in muddo ah ay u jilba xirnaayeen inta badan bulshaweynta ku dhaqan magaalada iidaale lafdhabar u ahaa xalaqaadka iyo bixinta duruus uu ardada uu ku dul akhrinayay sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed qalaf taasoo saamaynteeda si weyn looga dareemayo guud ahaan deegaanka iyo deegaanada ku xeeran iyadoo ay si isku midda ugada faa'idaysteen bulshada ku dhaqan deegaanka oo ka kooban yar iyo weyn culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada
guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilasaamiga ee jubbada dhexe iyo gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya aynu ku hormarna dhanka jubbada dhexe iyo walaalkeen cuhmaan axmed dhuubo mar kale deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa deeq raashin ah ka qaybisay jimciyadda ixsaan alkhayriya taasoo ay ka faa'iidaysteen qoysas danyar ah islamarkaana ay saameen ku yeesheen abaaraha dalka ka jira deegaanka naasiriye oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada bu'aale waxa ay jimciyaddu ka samaysay raashin qaybin ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen ku dhowaada boqol ka mid ah qoysaska ku nool deegaankaasi ugu horreyn qaar ka mid ah salaadiinta wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe oo goobjoog ka ahaa halkii ay jimciyadda ixsaan alkhayriya ku qaybinaysay raashinka ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta islaamiga ee alandalus iyagoona jimciyadda ugu mahad celiyey dadaalkeeda ku saabsan ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha ee ka socda gobollada dalka soomaaliya halka aan ka hadlayno waa tuulada naasiriya maanta waxaa joogo oo raashin keenay alixsaan alkhayriya raashinka la bixinayana waa toddobaatan qoys raashinkooda oo raashinka noociisa kala bedelan sida bariiska iyo burka iyo saliidda ah waxaan leenahay iyo burka jazaakumullahu khayran intaa waxaan ugu mahad celinaynaa allah waxaan leenahay dadka muslimiinta alla ha barakeeyo ilaahay gacantooda kor ha ka dhigo gaaladana gacantooda alla ha jebiyo abaaro badan baa la soo maray ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibac khayr qabta inuu alla na siiyo oo ummadda raxmad ay ku noolaato oy nashaad ku hesho inuu alla siiyo oy xoolaha ku noolaadaan maanta waxaan taagannahay tuulo naasiriyo waxaa laga bixinaya raashiin oo ka kooban bariis iyo bur iyo saliid iyo sokor toddobaatan qoysna waa la siinayaa raashiinkaas waxaa bixiyey jamciyadda xisaanul khayriya marka waxaan idin leeyahay allah idin barkeeyo ilaahayna madal khayr waa noo keeno cid walow wax la siiyey cid deriskaaga baan wax ka sii ilaahay wuxuu yidhi isu naxariista waa idin naxariisanaya
qaar ka mid a dadkii raashiinka la siiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee alandalus waxayna ka warbixiyeen deeqda raashiinka ah ee ay soo gaarsiisay jimciyadda ixsaan alkhayriya magaalada naasiriya magaciidu waa xaliimo axmed keenaan marka koowaad horta khayr allaha siiya guuli gargaar ayaan ku ognahay gacantoodana kor allaha ka dhiga mar walbo midda kaleet islaamka iyo maanta waxay u qaybeen raashiin waxayna u soo booqdeen degmadeena allaha barakeeyey meel walba ay joogaan marna geed harweyniyo damac la haarsado waayo marna gumac rasaaseed gantaal laisku tuuriyo geeri kama baqaan wey meel walbay joogaan nasri kunahay mar kasta maxaa la dhihi jire maanta waa naga farxisiin laakiin mar kasta saa inaa nooga farxisiin oo no xasuusitiin aan jeclahay assalaamu calaykum maanta raashiin aa nala sii waa naga farxiseen sayd walaalaha muslimiinta na siiseen mujaahidiinta jeeg eed iyadan inku farha geliidi waxayna lisay bur bariis sokor saliid ilaahay ha barakeeyo muslimiinta galanteyo ilaahay guul saara ilaahay ka mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu joogaan guul allaha siiyo waxay noo keeneen raashiin waan ku faraxsannahay maanta waxaa dhacday in macnaha ee, deegaanka naasiriyo ay ay deeq keeneen alixsaan alkhayriya deeqdaasoo macnaha ay ay- ay qaateen toddobaatan qoys ay qaateen macnaha ee, raashi- raashinkooda burka bariiska sokorta ee, saliidda dadka islaamka oo meesha tawaaleysnaa xoolaha ay ka leedeen oo ka dhammaadeen alxamdulilah caalamiin ilaaha ku mahadsan ilaahana ku mahadinayna alxamdulilah rabbilcaalamiin waana u ducaynaynaa mujaahida- mujaahidiinta si oo macnaha oo guud ah dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale deegaano badan oo ka tirsan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay jimciyaddu ka qaybisay deeq raashin qaybina taasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada miyiga ah jasaaka allahu khayran walaalka cuhmaan iminkaan egna dhanka gobolada bari iyo sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya iyo walaalkeena saadaq muumin iyadoo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gurmad isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin gaarsiiyeen bulshada abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayaadka islaamiga ayaa guddiga gurmadka abaaraha waxa ay deeq lacag ah gaarsiiyeen boqolaal qoys oo ku kala dhaqan deegaano ka kala tirsan gobollada waqooyi bari ee dalka soomaaliya gaar ahaan deegaano ka tirsan buuraleyda goolis Ah, sidoo kalena waxa ay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gurmad lacag ah gaarsiiyeen boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka sanaag gaar ahaan deegaanada hoos taga degmada celigabo ee xarunta gobolka sanaag qaar ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen oo la gaarsiiyey deeqdani lacagta ah oo qadka teleefoonka ugu warramay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey deeqda lacageed ee la soo gaarsiiyey iyagoona mujaahidiinta u duceeyey ugana mahadceliyey gurmadka loo fidiyey
xaggee joogtaa meesha lagu rabaa oo ka tirsan ka tirsan ajmigow maanta ragka lawaasa si wanaagsan baa naloo galay gaabna gartaa nala siiyey lacag baa nala siiyey waa nala soo dhaweeyey sharaf iyo naamuus iyo nacataajiyo si wanaagsan baan u doonay oo isu soo dhaweynaa aniga iyo iyaguba aad iyo aad ehel walaalaa uween socdaanu nah wax walba oo aan hayno annagu iyo wixii iyagu hayaan inaanu isku daano qabo iyo qayaba waanu kala gudooranaa si wanaagsan baanu kaalli isaga nahay alle hanoo barbaabiyo hanoo kordhiyo hanoo caafimaadiyo meeshii ay joogaan makar allaha siiyo aakhirana janna allaha siiyo gaalada ilaahay inuu inaka qabto inaka duleeyo aynu ka taxasaqayno magacayga maxamuud maxamed cali yusuf xaggee joogtaa waxaan joogaa buuraha bolis gaar ahaan markab meeshaga maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey lacag konton doolar ah baa la doonsiiyey anagoo guddoonsan aad iyo aad baahida inkee hayaa u qabtay lacagta lagu siiyey bacadi aad iyo aada baan ugu qabnay abaaran laxaadle oo ninkii aad dabligeey oo loo jaray baanu soo marnay hadda in yar oo waa noo daaya aad baanu ugu baahnay aad iyo aad baanu ugu baahan baan ugu baahnay baan eganeynaa mar labaad iyo mar saddexaad lacagtii soo gudbisan hadda ma soo gaarsiisay gabada waxaan ugu waxaan ugu abaalgelayaa ajar iyo xasanaad aan la koobi karin ilaahay ha ugu bedelo anaa hal baa layidhaha xaggee joogtaa waxaan joogaa meel yara sawir oo ka tirsan buuraha golis baan joogaa ama maanta maxaa lagu siiyey mujaahidiinta baa noo yimid waxaan noo wadnaa waxay yidhaahdeen dadka waxbaan ku gargaarina bay yidhaahdeen abaanin lacag konton doolara bay baan miis bay noo keeneen wacdigiina baanu qaadanay iyo baas baa nagoo ku daray iyo iyo wax iyo qays iyo tulog waa u baahnay aad iyo aad aad iyo aad haa waa u baahnay deeqda iyo waxa ilaahay oo kale ilaahay baana nagu soo diiday waana u baahnay khayra waxa siiyo aakhirana jannaan ugu fiican iyo adduunkana nabadgelyo aad iyo aad magacayga cabdullaahi axmed maxamed baa la yidhaahdaa xaggee joogtaa buuraha golis adduunka dambaahi waa ka jidaayo dadka abaaraha soo baxay oo xoola dhaqato weeye oo xooluhu waa tabar xun yihiin oo abaar bay mareen baahidu marka waa iska mawjiid weeye aad bayna noola caawiyeen waxna anfici kartaa aad iyo aad waa mahadsan yihiin جزاكم خير آه جزاكم الله خير بان ليهاي وحن ليهاي نرشدة يعود علينا الشيء كل جنبه علينا قرقار بان ليهاي وعلينا يبلايدنا إلهي يهدرك إلهي يدهوص أواهم اليوم نجنا ودي نرشدة علينا بان ليهاي guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkaysa waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alhandulus saaka waanagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtagelin waanugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alhandulus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak